Degmooyinka leh xeebo iyo leh bacaad badan oo inta badan hagalo gudo magaalada, taasi weliba caqabad ka noqonaysa dadka iyo baabuurta ka dhex isticmaalow, maadaama baabuurtiyo bacaadkan mar korna. Degmada Hoobiyo ee gobolka Mudug, weliba xilligan gudaha buu dhex fiyay bacaad fara badan oo saameyn adag ku weelari baabuurta iyo shacabka, iyadoo ismaamulka degmadu ku jawaabo cabashada bulshada iyo olole ka baca naga ku bilaabay Similalon Kusaar caqabado meelasay ku jarta. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Hoobiyo Mukhtaar Cabdilaahi Maxamed iyo aan ka horeyn weliba isku warbiyay olole iyo daahfurnaan ah.
Sida hore loo sheegay, waxaan maanta isugu nimid inaan daahfurno barnaamijka dib u soo celinta bilicdii magaalada oo sidaad ogtihiin muddo afar bilood ah ay saameyn uu ku yeeshay bacaadka magaalada ku soo rogmaday sida hore loo sheegay aad aragtaan waxaa xirmay dhammaan jidadkii magaalada oo u xirmay cimilada magaaladan xilliyada xagaaga loo yaqaano saamaynta ku yeesha oo in bacad magaalada uu ku soo rogmado maamulka degmada Hobyo iyo shacabkiisa iyo dowlad goboleedka Galmudug een iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee wax kala dega dekedda Hobyo ayaa waxa ay iska kaashadeen inay soo celiyaan bilicdii magaalada oo ay qaadaan ciidda sidaad horay u aragteen waxaan qiimeyn ku sameynay bil ka hor halkan annagoo u kuurgalaynay baaxadda musiibada bacaadka ee uu ku yeeshay jidadka ilaahay ayaa ku mahadsan shirar badan oo aan la yeelannay sida aan sheegay ganacsatada deegaanka wax kala dega shirkadaha kala duwan leh anigoo dhammaantood u mahad celinaya shacab weynaha reer Hobyo oo qaaraan ay isku darsadeen ayagana muujiyay inay wax kaga qabtaan bacaadkan iyo dowladdeena Galmudug oo ayadana kaalmo iyo taageero fiican ka geysatay hawshan.
Agaasimaha Waaxda Arrimaha Bulshada degmada Hoobiyo Shariif Shire Shuuriye iyo aan ku mid ah ganacsatada degmada iyo ka baaqeen in la ku taageer bacadnagowga iyo Hoobiyo ku bilaabeen.
maanta ilaah noo kulmiyey inaan ciidii bacad ka qaadayno haddana laba meelood xirnado kale sidaa uga qaadnay dekeddii sidoo kale uga qaadnay meeshaan waxaan maanta isku inaan shaqadaas sida ugu dhaqsiyaha badan wax uga qabanno waxaan ilaahay ka rajaynaya ilahay inuu nala gabagalo oo haddii ilaahay kuu raya meeshaas inaan intan la soo gaarahayo oo ninbaa wuxuu yidhi baa la yidhi war ceel shubahaya war ninuu ninka soo socda igu sig ninkii xoolihuu la shubay si u shubaa u shubay markuu daalo wuxuu yidhi waraaw ninkii soo socday ana xala dhashay maanta waxaa ilaa maadiisa dekedii qarriye la dhowrahayay oo lalahaa intaasu qarni lalahaa waa tegada soo socda inay maanta ayaduna noo hirgashay oo ayaduna noo hagaagtay ciiddiina maanta inaan iska qaadayno waxaan ku sinaynaa marka waa dadkeenna waxaan leenahay ku soo dhowaada intii noo kaalmaysay waxaan ku qoraynaa maaragtay baal dahaba hadday dowlad tahay hadday ganacsato tahay hobyaa lagu qorayaa meesha boork baa lagu samaynayaa qof kasta oo ka qayb galay boorka oo hanti geliyey oo waqti geliyey oo maaragtay dowlad ka mid ah oo ganacsato ka mid ah waxaan rabnaa inaan maanta kabacdi aan qofka noo hiiliyana u hiilinno qofkaan noo hiilinna aan sheegno inuusan noo hiilino meel meel oo meesha madow aan ku qorno wasalaamu calaykum